فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a askar ka tirsan ciidamada militariga dowladda federaalka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey qaraxaasi ayaynu ku haynaa barnaamijka dhuuxa qodobada dhuuxa waraysyada caawa waxaa ka mid a waraysi dheer oo aynu la yeelanay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe intee bay la egyihiin mashaariicda horumarineed ee ka socda wilaayada maxaase faahfaahin dheeri ah oo ay wilaayadu ka bixinaysaa weeraradii isxigxigay ee lagu qaaday tuulada xaaji cali cagtana lagu mariyey ciidamadii halkaa ku sugnaa waxaad arrimahan iyo kuwo kale uga bogan doontaan qaybta koowaad ee waraysiga waaliga intiinii shalay la socotay barnaamijka diiradda jimcaha waxaa lagu falanqeeyey daraasad la sameeyey oo sheegaysay in soomaalidu diinta ka baxda ee qurbaha ku dhaqan ay u badan yihiin dadka jaamacadaha ka baxay haddaba sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo dhegaystay barnaamijka ayaa ka hadlay qodobo muhiim ah oo arrimahan marin habaabinta tacliinta ku saabsan qodobada dhuuxa caawa waxaa ka mid ah nadwo cilmiyeed ka dhacday degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka nadwadan oo ku saabsaneyd boorinta dadka muslimiinta ah sheekh abuu muslim kelimad uu ka jeediyey nadwada ayaan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona dalka shiinaha waxaa ku baahaya fayrus dad badan laayay kuwo kalena ay la ildaran yihiin mid ka mid a ardayda soomaalida ah ee ku nool dalkaasi shiinaha ayaa ka hadlaya fayruskaasi dhulgariirkii ku dhuftay dalka turkigana khasaaraha uu sababay waa ay sii kordheen dhimashada iyo wararkii ugu dambeeyeyna waan soo gudbin doonnaa dhuuxa qodobadiisa sidoo kale caawa waxaa ka mid ah aabbe wiilkiisa ku gooracay jawhar qodobadaasi ayaan caawa barnaamijka ku faaqidi doonnaa waxaa igala qaybgalaya cidiruus sabriye aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kaliya dhuuxa لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
akhyaarteena maqashaay waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum aan gudagalno barnaamijka dhuuxa oo dhammaystiran lix ka tirsan maleeshiyada dowladda federaalka ayaa waxa ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qarax ka dhacay magaalada muqdisho qaraxan ayaa lagula eegtay xoosh xilli ay saarnaayeen gaari nuuciisu yahay saaruuf mas-uuliyadda weerarkana waxaa sheegatay xarakatu shabaabulmujaahidiin waayadan dambe muqdisho iyo duleedkeedana weeraradu waxay ahaayeen kuwo joogto kaga dhacaya هداني إلهي بعيد العمى لدين weli idaacadda alfurqan ayaad la socotaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxan ah waa aynu tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan waxaana ka mid ah sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka hadlay dadka ka xuub siibanaya diinta islaamka nadwo lagu qabtay sa'kow fayrus ku baahaya shiinaha iyo qodobo kale laakiin iminka idaacadda alfurqaan waxa ay waraysi dheer la yeelatay weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waraysigan shiiqa waxa uu kaga hadlay mashaariicda horumarineed ee ka socda wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sidoo kale waxa uu ka hadlay wilaayadu waxa ay ka leedahay weeraradii isxigxigay ee tuulada xaaji cali loogu geystay askarta dowladda federaalka waryaheena ciidiruus ayaa waraysigan ka qaaday kaba ku tukaday waxaana idinku soo maqan qaybta koowaad ee waraysiga marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawow idaacadda islaamiga ee alfurqaan wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum waa ku dhowa marka hore waxaad nooga warbixisaa bal xaaladda guud ee wilaayada bismi illah alxamdu lilah aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhira liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun ilaahay baa ku mahadsan walaayada islaamiga shabeellada dhexe ahalkeedu waxay ku jiraan barwaaqo iyo khayr iyo amni ilaahay kitaabkiisa ay ku heleen walaayadan waa sanadkanna nasiib weyn ayay ka hesha barwaaqadii si guud ilaahay ee ummaddan oo ugu naxariistay oo waxaa roob xoog laha ka da-ay dalaguna dhulkii oo dhanba sidii webigo kale ayuu u baxayaa ilaahay baa ku mahadsan marka haddii amniga la fiiriyo iyo haddii la fiiriyo xagga maciishadaba walaayadu ilaahay wax looga mahadiyaa yaalla aad bayna u fiicanta waayahay dhowaan waxaa la baahiyey munaasabad ka dhacday runugood oo degmada cusub lagu furay maxaa tafaasiil dheeraad ah oo aad naga sii kartaa degmada iyo halka ay hadda wax marayaan degmada runugood runtii waxay ahayd degmo afartan sannadood degmo ahaan u magacowneed laakiin aan wax horumar ah laga samayn asbaab jirta awgeed degmadaas waxaa ka jiray wax horumarin ah ma jirin wax maraafiq alcaama ma jirin khilaafaad ayaana sabab u ahaa u dhexeeyay dadka deegaanka degan marka walaayada islaamiga waxay ku guulaysatay kadib markii ilaahay tala saaratay inay dadka midnimadoodii ay dib u habayso ay dadkii midayso calaa kitaabillahi wa sunnati rasuulihi sidaasoo ah siyaasada guud ee kitaabku xambaarsan yahay walaayaadkana loo aasaasay inay ummadda isku xirto midoo dabaqaysa aayadda wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu marka dadkii markay walaaloobeen hoggaan yeesheen midaysan arrintoodii wax badan bay qabsadeen walaayaduna way garab istaagtay waxaana laga sameeyey magaaladii runugood magaaladii afartan sannadood laga sameyn waayey oo magaalo tusaale ah runtii in dadku wax qabsan karaan aada u qurux badan oo hadda magaalooyinka loo dalxiis tago dadku ay soo fiirsadaan ay aadaan dad badanna ku dhalisay in ay iyaga laftooda wax ka bedelaan degmooyinkooda waana degmo tusaale ah runtii waxaana dadkeedii isaga yimaadeen dal iyo dabad xaflad weyna ka dhacday oo walaayadu ka qayb gashay ilaahay baa ku mahadsan degmadaas marka waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu garan karo waxqabadka walaayada islaamiga ah hadday talada tahay hadday tahay dhulka cabirkiisa iyo nidaamka hadday tahay dadkii inay asbaab u noqdeen dadkii isu keenaan ay mideeyaan degmadaas waxaa laga tiriyey shirib laba qabiilo meesha deganayd yaa layidhi isutago inta guurtiin oo layidhahdo beesha daa-ud isutaga oo magaaladan dhista magaaladaas waa magaalada muddu maa khalaq allahu samaawaati walarda aan biyo mac laga cabin oon sideedaba wax biyaahu kaysaga jirin haddana waxa weye waa magaalada uga biya mac biyo aan noocooda la arkin mooyo saxaa ka socda tubooyinkeeda ilaahay baan uga mahad celinaynaa qabiilka meeshaas maal gashaday oo boqolaalka kun oo doolar meesha geliyeyna waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay idiin barakeeyo runtii haddana mashaariic waaweyn ayaa la maagan yahay oo ah meesha baddu ay wax yar u jirto in khayraadka badda meesha la keeno ayna noqoto meesha laga qaybiyo gobolka looga faafiyo khayraadka badda xarun u noqoto si malay fresh ah looga helo gobolka kulligiis marka howlo badan baa socda insha allahu waxaana rajaynaynaa inay dhowaan dhammaystirmaan ma jiraan mashaariic kale oo hadda ka socota gobolka haa way jiraan hadda waxaana dhisnay iskuulkii aadan yabaal oo dayactir aad u qurux badan lagu sameeyey waxaa la dhisay guryo badan oo adiga maraafiq caam oo toddoba meelood gaaraysa dhulkii oo dhan baa la hagaajiyey ilaahay baa ku mahadsan marka mashaariic tacmiiraha ka jirta halkan meelo badan oo kalena way ka socotaa ayagana waxaan rajaynaynaa insha allah waxaa jira mashruuc weyn hadda mashruuca biyogelinta gobolka la yidhaahdo oo boqol kilomitr biyo macaan laga wado oo beeb ku jiro oo ay caabayaan ilaa toban qabiil oo aan weligood isu imaan hal biyo ay isla caabayaan arrintaasna waa arrin walaayada u suura gashay marka ilaahay baa ku mahadsan mashaariic tanmiyo badanaa jira dadkuna waxay u soo jeesteen inay wax qabsadaan awal dadku waxay mashquul ku ahan jireen naftooda iyo xoolahooda siay ula badbaadan lahayn laakiin maanta in wax la kororsadaa soo baxday wax la barto marka meel fiicana wax maraya ilaahay fadligi waxaa isbuucyo isku dhowdhow weeraro lagu qaaday ciidamada dowladda ee jooga deegaanka xaaji cali maxaa khasaare ah oo ka dhasha weeraradaasi dagaalkaas wuxuu ka mid ahaa jihaadka ka socda walaayaadka islaamiga waxaana cadowga ilaahay lagu weeraray dowladda xaaji cali oo fariisan u ahayd kadibna waxbay isu qalqaaliyeen sida aada maqalka qabtaba ilaahayna sidii aan ka baranay wuu baabi'iyey dadkuna aad bay ugu diirsadeen khasaarahana runtii kulligiis inay camalkaas ilaahay looga soo horjeeda ay ka shaqeeyaan ayadaa khasaare ah intay ka qayb qaadata runtii waa ku khasaareen hadday meesha ku dhinteen hadday ku dhaawacmeen iyo hadday ka badbaadeen intaba way ku khasaareen laakiin hadda gaadiid culus oo baabuurka beebaha la leeyahay ay ka carareen kale waa laga qabsaday oo tegnika rag ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muslimiintaba dhibay runtii ilaahay waa bixiyey meeshuu ka saaray oo aada loogu diirsada markii haddii aan wax kalaba ka dhicin kuwaas hadday dhintaan ummaddu ay ka nasan lahayd oo muddo dheer ilaahay oo cimri siiyey laakiin ilaahay markaan isagaa ku mahadsan waxaa la gaara wakhtigoodii wuu qabtay ilaahay gobolka dhanna waa laga ogyahay qof aan hadda saakay kuwaas maqal ma jirto waana laga raaxaystay marka insha allahu tabaaraka wa tacaala arrintaasuna hadda ma og tahay wax aan ku mufaaja ah oon hadda la yaabayna ma aha ummadaanu waa isbaratay saddex baa saddex baratay inta jihaadkaanu jiray runtii waana haayada la rabay in saddexdaasuu saddexdaa barato walaayadan islaamiga shabeellada dhexe iyo walaayaadka islaamiga si guudba aayadaha ilaahay uu ku ballan qaadayo inuu u gargaarayo mujaahidiinta gaaladana uu jebinayo waan akhrin jirnay qabla aljihaad laakiin ilaa laga soo bilaabo jihaadka soomaaliya markii laga ooday hadda intaa u dhaxaysa ilaahay safka mujaahidiinta wax alla wuxuu ka ballan qaaday rocbiga gaalada lagu ridaayey iyo gaalada jebinteeda iyo mujaahidiinta nusradeeda iyo diintan kor ukacida intiiba ballanka ilaahay waa ka soo baxay hadda waxay socotaa muddo aada u dheeray socotaa oysan marna dib u dhicin guushaanu marka waxay kamid ahayd guulahaas ayay kamid ahayd annagu saan u barana ilaahay waa noo yeelay gaalana runtii waa baratay waxaa la yidhahdaa jihaad dad muslimiin ahoo jihaadayaan soo afjaraynaa hunsaas yeeraynaa hun baabiinaynaa jihaad waxba kama oqon iyagu silaax iyo hub iyo wuxuunbay isku moogtayaa lacag iyo khawano la adeegsaday waxay rabeen inay wax ku qabsadaan laakiin gaala jihaad waa baratay inaan waxa la afjari kara uusan ahayn dagaal ilaahay ku jira uu yahay dagaal saf alla ku jirana inuusan jebin waa ogaadeen iyaguna maanta jihaadka way barteen hadday dagaalka wadayaan iyo hadday iska dhaafayaanba si rasmiyay oo ogaadeen hadday jawahaadka caalamka tahay hadday soomaaliya tahay midka saddexaadoo midka kala bartana wuxuu yahay shacbiga muslimiinta si guud khaasatan shacbiga soomaaliya waxay barteen xalka keliya ay heli karaan inuu yahay kitaabullahi wa sunnatu rasuulih inuu yahay ay fahmeen waanta waad arkaysaa meel kasta ayaad laga soo dacwoonayaa ilaa murtadiinta qaar ka miduhu ay yidhaahdaan maaragtay haddaan aysanna dilayn waa u dacwoonahayn marka alfadlu maaba shahida bihi alacdaa yacnii ummadda soomaaliyeed inaan kitaab waxaanayn loogu tari karin waxaan kitaab ahayna aysan anfacayn yacni ummadda soomaaliyeed way iyaduna garatay marka saddexo hadday saddex fahamtay waxaan leeyahay haayadii jihaadka laga lahay runtii waa la gaaray dagaalka marka gaala ama ha wado ama ha ogaato ummad jihaaday inaan la qabsan ummad ilaahayada ku xiran inaan laga adkaa karin marka ilaahay baa ku mahadsan dagaalkaas wuxuu ka mid ahay waxyaabaha aan uga baranay rabbiga macbuudka ah oon u dagaalamayno dartii ballankuu naga qaaday oofinti uu noo oofin jiray qayb ka mid ahay ahayd waxaana rajaynaynaa kulamaa uqaduu naaran lilxarbi adfa'aha allah waxa dhillahoo ku haray haystaana ilaahay gacantayn ku wareejiyo si anugu islaaxinno dhulkiisa iyo addoominkiisa ciidamada shisheeye dhankooda ka waran waxaa la sheegayaa in uu culays daran ku haysto gobolka weliba xildhibaan hirshabeelle ka tirsan ayaa farta ku fiiqay shisheeyaha haysta mahaday bal ka waran culaysyada ay wajahayaan su-aalahaasi iyo kuwo kale habeen dambe ayuu shiiku kaga jawaabi doonaa barnaamijka dhuuxa insha allah
dad badan ayaa ku dhinteen uulgariir ku dhuftay dalkaasi turkiga laba iyo labaatan ruux ayaa la sheegayaa in ay dhinteen kun kalena ay ku dhaawacmeen waxaana la la'yahay ilaa iyo hadda soddon ruux darajadiisa waxaa dhulgariirka lagu sheegay lix dhibic siddeed waxaana uu saameeyey boqolaal kun oo qof kooxaha gurmadka deg dega ah ee turkiga ayaa waxa ay gaareen halka dhulgariirkaasi uu ka dhacay iyagoo wada dadaallo ku aadan sidii ay u samata bixin lahaayeen dadka go'doonka ku jira sawiro muujinaya burburka lixaadka leh uu geystay dhulgariirka ayaa lagu baahiyey baraha internetka erdogan ayaa si kooban kaga hadlay dhulgariirkaasi qoraal kooban oo uu soo dhigay twitterka waxa uu ku sheegay in dowladdiisa ay ku baaqayso gurmad deg deg ah in loo sameeyo dadkaasi ma aan markii ugu horraysay dhulgariir uu ka dhaco dalkaasi turkiga wahgag aabbe ayaa wiilkiisa ku gowracay magaalada jawhar ee shabeellaha dhexe dhacdadan murugta leh ayaa aad looga hadalhayaa magaaladaasi jawhar cismaan ibraahim waxa uu gowracay wiilkiisa oo lagu magacaabaya ibraahim cismaan ibraahim waxaana falkaasi uu xalay fiidkii ku geystay laanta faanoole ee xaafadda horseed magaalada jawhar maanta ayaa wiilka lagu aasay magaalada jawhar waxaana aaskiisa kasoo qayb galay qaar ka mid ah ehladiisa iyo dadka jawhar ma arkaysaa naf walba sidaan oo kale ayay u dhimanaysaa maskiinkii ma arkay dhibkaan geystay inuu qalbiga ilaahay u dejiyo oo ma arkaysaa qalbiga ilaahay ma arkaysaa wixii hadda ka dhacay hadda kadib inuusan ilaahay ku celinin horta ilaahan ooga baryaynaa
wiilkaas waa sidaa ii weydiinaysad waa sax adeeraan u ahay walaalkee iga yaraa dhalay qadarta ilaahayna way badan tahay maho naf walbana meydku waa dhadhaminaysaa cid walbana waa dhimanaysaa marka cunugaas aabbihiisaa dilay cid kalena ma dilin sababowna u ahaabo marka wax kaloo dhib ee ma jiro wixii dhici jiray adduunyada ka dhacay nin walbana wuu dhimanayaa marka qadartaasaa dhacday wax kaloo ziyaada ee ma jiraan ninkaasna caafimaadkiisa maba fiicneen biryahan dambo oo xagga madaxa xogo ma fiicneen
بعيد العمى لدين hagaag intiinay shalay la socotay barnaamijka diiradda jamcaha waxaan ku falaqaynay daraasad la sameeyey oo sheegaysa in soomaalida diinta ka baxda ee qurbaha ku dhaqan ay u badan yihiin dadka jaamacadaha ka baxay haddaba sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ayaa dhegaystay barnaamijkaasi waxaana uu shiiku si qoto dheer kaga hadlay qodobo muhiim ah oo arrimahan marin habaabinta tacliinta ku saabsan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد وقال الله سبحانه وتعالى كيف تصبر على ما لم تحيط به خبرا وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين الله سبحانه وتعالى وحاوري في سورة الكافي markii uu la hadlayay khadir nabiyullaahi muuse calayhi salaam wa kayfa tasbiru calaa maa lam tucid bihi khubra ilaahay wuxuu noo soo rarayaa warkii uu khadir yiriyo uu ku yidhi eh, muuse wa kayfa tasbiru seed ugu adkaysanaysa calaa maa lam tuxid bihi khubra wax xod ogaynimo iyo ka dhaadhacsanaan aadan ku koobin oo dhan walba aadan ka dhuuxin maada ku adkaysan kartid muuse sidaasuu yiri nabiguna sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi man yuriid illaahu bihi khayran wafaqihu biddiin qofkii alla khayr la doono khayr adduunyo ahaayaa iyo mid aakhir ahaayaa mid yar ahaayaa mid weyn ahaayaaba yufaqihu fidiini oo diintan islaamka ayuu fahansiiyaaho inun sidii loo raba uu u fahmo oo allah iyo rasuulkiisa u rabeen oo ay u fahmeen nabiga sala allahu aley wasalam iyo asxaabtiisa ridwaanullah calayhim una fuliyeen inuu iyo u fahmo fuliyo oo u hagarbaxa qofka sidaas alla ku aadiyey ah alla khayr la doonay waxaa meesha ku jirta kii aan shayga qiimihiisa aan fahmin aayadda markii loo eego oo aan fahmin haddii uu shaygaa waayo inuu baaba'ayo ruuxaan fahmin kuma adkaysan karayo haddii dhib yar yimaadba waa cagaho wax ka daya sidoo kale ruuxa aan alla khayr la doonin diinta islaamka inuu iyo fahmo ku socdo ma dhacayso marka aayaddaas iyo xadiidkaas annagoo ku bilaabayna ayaa waxaan rabnaa haddii alla doono inaan kelimaad ka nidhaahno dadka aan maanta erayadooda aad haddaba u xanuunka badan oo weliba iyadoo dhan walba ay tahay dhibaatadii oo diintii ay sidaa uga baxayaan ayaa haddana waxbarashadii wixii gaala ku magacowday ayaa loo soo maruhayaa oo dadkii maanta waxaan maqlaynaa dadka islaamka ka baxa waxa ugu badan dadka jaamacadaha gaalada ka soo baxa taasa marka waxaan rabnaa bal inaan intii noo suurtagalah aan ka qayb qaadano inshaa allahu tacaala waxaa jirta marka allahu rabualcaalamiin asigaa wax walba abuuro khaaliqu kulli shayin waay allahu khaaliqu kulli shay wax walba asaas ka leh walahu kullu shay umirtu an akuuna min almuslimiina wa an atluwa alqur'aan sidoo kale wax walba asaa u taliya bal lilaahi alamru jamiica annagu marka halkaa ka anba qaadayna makhluuqaadka waxaan arkayna waxaan arkaynba asugu ou abuuray keligii keliga uu leeyahay keliga u taliyo waxaan soo qaadaynaynaa adduunyada maanta aan joognay aakhirada aan ku sii socnay yaa iskale allah iskale subxaanahu watacaala falilaahi alaakhiratu waaluulaa tii dambeo noloshaan kusii soconaa iyo midda horo midaan hadda joognaa labadaba alla iskale ujeeddaduna waxa waaye qorshihii allah ka socaya labadaba waxaan maanta lagu leeyahay beesha caalamka iyo mar walba uun dadka markay joogaan wax noocaasa lagu marin habaabiyo waa wax aan waxba ka jirin waay oo aan qabrigii laga bilaabo ka shaqayhin maxaad qabri ka sheegaysaa hadda markii uu nimanka noocaasaho manaahijta waxbarashada iyo oo manaahij ardiya ah lawazayinana lahum fi lardi waatow shaydaan yiriya gebigoodna waa dhumiha manaahij ardiya iyo qawaaniin ardiya iyo dasaatiirtii iyo xeerarkii kuwii sameeyey markii ay arkaan cadaabka ilaahay oo xaraagu ugu soo dhowaado ayay haddaba ku kufriyaan islaamnimada laacayaan islaamnimaday isku daya inay qaataan falamaa ra'ow ba'sana qaaluu aamanaa billaahi waxdah wa kafarna bima kuna bihi mushrikiin fircawnaa ka mid a xtى إda أdrkh الغرq qاala aamنtu أنhu laa إlaaha إlا اladي aamanat bih banuu إsrاaئيil awala goobaha wuxuu la taagnay rabbigiin israana ana rabkm اlaclى iyo maa calimtu lakum min ilaahi غayri iyo haddaad yeelato ilaahan aniga ahayn waa jeelkan ku dhiga in اtakadta ilaahan hayri gebagabadiina halkaas arrinkiisii kusoo dhammaaday waxaan marka maanta dadka lagu marin habaabihaayo wax jira ma ah marka alla taladiisa ah wax jira kitaabka alla iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam altawqiicu alakhiir oo adduunya intay ka gebagabowdo wax kaloo shaqeeya ma jiraan towreed aan shaqayaynin injiil aan shaqayaynin zabuur aan shaqaynaynin waxaa shaqeeyahay maanta waa kitaabkii alle qur-aanka boqol iyo tobanka iyo afarta suuradooda iyo axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo kutubta ay ku taalla ay ugu horeyso dawaawinu sunnati tisca laba saxiix iyo sunankii afara iyo musnad axmed iyo muwadac maalik iyo sunanu daarimi taasaa waxaa laisku yidhaha dawaawiinu sunnati tisca waxa shaqeeya iyo xadiista kaleo aad u badan dee intaa kaliya kuma koobnay waxaa marka dadka ugu horeynta la rabaa inay fahmaan qorshaha adduunka ee aakharada ka soconaya ee ay farqiga fahmaan cilmu rusul oo cilmigii allah aqoonta rususha iyo cilmu shayaatiin aqoonta shayaadiinta inay kala fahmaan oo farqiga u dhexeeya ay fahmaan maskaxdooda inay ka shaqaysiiyaan ilaahay caqliguu siiyey dadka indhow siiyey wuxuu siiyey dhego inay marka ilaahay ku shukriyaan ayaa laga rabaa cilmiga basharkuna waa cilmi alla ugu deeqay ee ka hor muusan aqoonin insaanku callama alinsaana maa lam yaclam insaanka alla wuxuu bara wuxuusan hore ogeyn wallahu akhrajakum min buduuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an waati aayadi suuratu naxli ku jirta aqoonta rusushu marka waa aqoonta ka bilaabanaysa iqra' bismi rabbika aladii khalaq isla markaasna mirahooda uu yahay kalaa laa tutichu wasjud waqtarib sidaas ay ku dhammaanayso ruuxa muslimka marka aqoon waxaa la rabaa tii alla ah oo cilmu rusul ah isla markaasna ruuxu ku camal falo taasaa waxay tahay cilmiga naafica ruuxu marka inuuna ku kadsoomin cilmu shayaatiin oo ka bilaabanaysa waxi shaydaan kadalika jacalna likuli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waaljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura ilaahay subxaanahu wa tacaala marka wuxuu leeyahay anaa adduunya aakharaba ka taliya anees kale anaa abuuray anaa u taliya anees kale qorshaha aan waa kana wahadaynaahu najdayn yuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala waxaan u caddaynay insaankii oon u qeexnay oo asugu hadduu doonaayo aan madowmadmadow ka saarayn laba wado waaweyn ayaan adduunka uga caddaynay labada wado waa maxay najdu alhudaa iyo najdu dalaal waay waa isdhinac socdaan meesha aakharana laba xeraan ku samayna wuri fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciiri labadaa wadaa ku kala dhammaanaysa dadku marka laba qaybood waaye wixii rusushi raacee xisbullaahi noqday iyo wixii ibliis raacee xisbu shaydaani noqday labadaa waday ku socdaan xisbullaahina wuxuu ku socdaa najdu lhudaa xisbu shaydaanina najdu dalaal weliba markuu alla sii babalaariye wuxuu ihi suuraة اlqaصص wajacalnaahum a'imaة yadcuuna ilى الnaari wayowma alqiyaamati laa yunsaruun waxaan ka dhignay fircawn iyo kuwkii lamidka ahay hogaamiyayaal dadka ugu yeeraya naarta jahanamo mujada yadcuuna ilى الnaari wayowma alqiyaamati laa yunsaruun adduunkana waa kaasoo ilaahay subxaanaه wa tacaala waa halaagay aakharana loo hiili maayo waatbacnaahum fi hadihi اdunya lacnata wayowma alqiyaamati hum min almaqbuuxiin asuwar اlmakiya aayadaha ku jira waa suuradaha bacda hijrat mustafa sala allah alay slam soo degaa asuwar lmadaniya ilaahay wuxuu yidhi sidaasoo kale uga tilmaama laakiin midda makiyada aan hormariyo ee najdulhuda ku socotay kuwa najdu dalaal ku socda wajacalnaahum aimatan yadcuuna waay wajacalnaa minhum aimatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waxaan ka dhignay dadkaas aan ka tirsiinow leeyahay alle hogaamiyayaal oo dadka hanuuniya qorshahaanana ku hanuuniya goormaan ka dhigna markay adkaysteen oy xaqa ku adkaysteen baadilkana ka adkaysteen oo aayadaheennana ay yaqiiniyeen labadaa markaa najdulhudaa iyo najdu dalaal waay midda hore waxay ku jirtaa najdu dalaal qolada martay suurada alwgaadda waa suuratu lqasas najdu lhudana waa suuratu alflamim tanziili sajda suuradaha madaniga markaan u nimaadno suuratu tawba baan ka soo qaadahaynaa almunaafiquuna waalmunaafiqaatu bacduhum min bacdin ragga iimaankooda uusan afka dhaafsanin oo gaalnimada uurka ku wata iyo haweenka sidaasoo kalea qaarkoodu qaar ayay xaggood ka yimaadeenoo waa isku danaystaan ya'muruuna bilmunkari waxa la diidayoo allaah diiday ayay dadka faraan ruuxiiba ayay ku yeesheen awood intaasay faraan wayanhawna cani ilmacruufi macruufkana waa ka reebayaan munkar la farana waxa ugu weyn gaalnimada iyo shirkiga waxaa haddaba ugu weyn cibaadatu khayrillaahi taasay ku tirsiisaan dadka macruuf la reebana waxa ugu weyn towxiidullaah taasna dadka waa ka reebaan markaasuu allah wuxuu leeyahay wayaqbiduuna aydiyahum wixiiba khayr oo dhan gacantay ka laabanayaan diinta islaamka ugu horaysa nasullaha fanasiyahum allay iloobeen ayagana alla dantoodii inay haddaba ee ogaadaan ilaahay subxaana wa tacala ayagana waa iloobo fa ansaahum anfusahum aayadii kale waa tayad markaasuu alle wuxuu sheegaa abaalkooda aakhiro haddane wacada allahu almunaafiqiina waalmunaafiqaati waalkufaara naara jahanama u ballan qaaday munaafiqiinta munaafiqaadka ee kaalada ay isku nooc ahaayeen waxaa u ballan qaaday alla naara jahanama khaalidiina fiiha iyo xasbuh xagga waxay la socotaa wajacalnaahum aimatan yadcuuna ila annaar waa dowladaha maanta caalamka ka dhisan iyo kuwan kaloo munaafiqiinta iyaguna ku daba qabsanoo ah caalamlislaami kontonka ee dhowrka dowladoodoo ka dhisan waa tan muqdisho joogtoo kale kama duwanaa waa baranji ama farac gaala waay xagga najdulhuda kuwii ku socday waan soo sheegna wajacalnaa minhum a'ima xaggan kalene fii suurati tawba lafteeda waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin ragi haweenba waisku jiraan qaarkooda qaar kale gacalu yahay ya'muruuna bilmacruufi faran tawxiidulahi ugu horey ikhlaas alcibaadati lilaahi rabi alcaalamiin ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkari kufriga iyo shirkiga iyo cibaadatu shaydaan oo dhan way diidayeen yأmuruuna bالmacruuf wyanhuna can اlmunkari wyuqiimuuna الsalaaةa waituuna الzakaata waيuطiicuuna اllaha warasuulah ilahay rasuulkiisii adeecaan zakadana way dheebaayaan ulaaئika sayarxamuhum اllahu ina allaha caزiizu xakiim ilahay kuwaasu au naxariisa doonaa kadib abaalkoodii aqar sheega haddane wacada allahu اlmuؤminiina wاlmuؤminaati janaatin tajri min taxtiha اlanhaaru khaalidiina fiiha wmasaakina طayibah markaasuu ridwaan alle inay leeyihin iyo raadashaba wax walba ka weyn uu tilmaamay nabiga marka sala allahu alay wasalam wuxuu alle ku yidhi labadaaba la jihaad yaa ayuha nabiyu jaahid alkufaara waalmunaafiqiina waqlud calayhim wama'waahum jahannam maxaa la duniday fasaadihayaan haddaan tallaabo laga qaadin tayib intaas marka aan qeexnay waxaa imaanaya ruuxa muslimkaah iyo ruuxa gaalka islama degi karaan nabigeena muxamed sala allahu alayh wasalam maka markuu halganka ka bilaabay saddex iyo toban sano waday saddex iyo toban sano dadkii arintii inyardhuuxay ku qancay ee islaamnimadii dhabka noqotay qorshihii alle u hagarbaxay degaan ay arintaa ku fuliyaan ay uu raadiyey madiina laga helo u dambaystii madiino waxaan haddaba muslim ahaynuma hogaamihiin gaal ha isaga hoos noolaato ilaan gaalku waa la rabaa inuu muslimka ku hoos noolaado inuu xukumaa la diidan yahu hogaamiyo bes muslimku ha ku hoos noolaadeen noloshiisa ha barte islaamnimadii ha aado naxariistaasaa laga rabaa inuu aado sidaas marka makana waxaa hogaamihayey abijaal iyo ologiis iyo dadkiisiyaa hogaamihayey daaru kufriya ihaaday madiinana daarul islaamay ahayd nabigu marka sala allahu aleh wasalam wuxuu la yimiday ruuxa in meesha muslim deganya uu yimaado gaalana uusan la degin oo suurat alanfaal marka alla ka warramaya wuxuu idhi iyo ka soo warrama ahlu iimaankii oo gaaladii ka warrama wuxuu idhi ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir marka in muslim iyo gaal labadooda daba isan as arkin waa ka raga culammada qaarkood ay ka shanqariyaan ana barii'un min kulli muslimin yuqiimu bayna adhuri almushrikiin waxaa marka intaas markaan ka gudbo aan aadayaa ruuxa muslimka ah islaamnimada inuu horta aqoon u yeesho ee hadduu islaamnimadan waayo dhibaatada adduunyada ku dhacaysa uu fahmo inuu adduunyada hadduu islaamnimadan waayo oo gebi ahaanba sidii kuwa hadda islaamkan ka baxno waxaan haysanaa masiixiyo dhahay masiixi lama yidhaahi waa nasraaniye masiixi lama yidhaah masiixu hadduuna ahayn masiixu dajaal nabi ciise calayhi salaam ma aha diintiisi maaha waxay haystaan nimankan kirishtaanka ama macatabdhilaleeyahay ee haddii masiixu uusan masiixu dajaal ahayn nabi ciise sheekh kuma alayhi salaam diintaasi ilaan tawxiida diintiisu ay ahayd hadduu marka diintan ama ka ridaabo sida hadda kuwa hadaladooda soo baxayaan kuwa aamusana waa ka daran yihiin ay leeyihiin ama uu munaafiqnimo ku noolaado inuu yaqaano waayo og yahay dhibaatada ku dhacayso adduunkana maciishatan dankan uu ku noolaa nolol ciriiriya wuxuuna waaya xayaatan tayiba nolol wanaagsan qabriga haddii la tagana wuxuu ku noolaahaa xufratu min xufari naari godgodadka naareed kamida ayuu ku noolaa kugadgadoomaa wuxuuna waayaa beerbeeraha janna kamida in qabriga u noqdo marka laysu soo bixiyana wuxuu ku dhibtoohaa jaxiimo jannana waa weyha naaruljaxiimna waa gela hadduu intaa ogaado marka wuxuu dareemayaa diintan islaamka inay laga maarmaan tahay dhib kastoo jira iyo ciriiri kastoo jira in lagu fala adeego loo hagarbaxo inay laga maarmaan tahay laakiin marka uusan ogeyn kuma sabri karo kayfa tasbiru calaa maa lam tuxita bihi khubra waataan haddaba aayaddii ku bil- aan ku bilowna ay ahayd sidaa darteeda waa tii nimankii munaafiqiinta markay yidhaahdeen dagaalkan tabuka isku aadana kuleylaa jira laa- laa tanfiruu fi lxari ilaahay wuxuu yidhi kuleyl waa jiraan laakiin kulaylka kulayl ka daran oo la raba in laga badbaadaa jira qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun marka taas waa in ruuxu diintiisa yaqaano dadkan marka xaahaya wax ku kallifa ma jiraan waa edeb daro iyo ayaan daro iyo haddaba maaragtay asugu biyo iskii u baxsacay moodana wax gaalnimo kuu qasbi kara ma jiraan inaad ya allaah cibaadadiisii ka weecato shayddaanoo cadawa aad daba gasho wax kugu qasbi kara ma jiraan oo gar kugu naqa kara bid alle agti marka waxa asbaabta uun marka laga hadlaayo la yidhaahdaa markii khilaafa islaamiya ee gaaladii dumisay annagaa ka difaaci jireen mar haddaan anagu jilacno wax difaaco weynay gaaladu daymayso markaasay nagu soo duuleen gaaladii markay ee, jaaniskaas heleen markaasay waxay noo qabsadeen haddaan muslimnahay caskariyanay noo qabsadeen kirishtaanka iyo yahuudda nooma kala helin kulligood yuushiku an tadaaca calaykum waa tayhada nabigu sal alla slam oo noo tilmaamo marka markayna qabsadeen oo caskariya noo qabsadeen ayay waxay yidhaahdeen dadkan caskariyan laguma hay karee alghazu alcaskari waxa lagu biiriyo waa maxay alghazu alfikri a lagu biiriyo oo iskoolaa loo furo marka xaggee looga barya iskoolaa la furay waxay ahda marka hore ruuxii hal canug la yimaada lacag uu leeyahay kii laba la yimaada lacag uu leeyahay kadibna dadkii iskooladii markii la baray oo gaalnimadii lagu burogaraamshay markuu ka soo baxay dowladdii kufriga meeshii haysatee mushaar waxaa loo qoray ay la yaabeen dadkiioo ku noqday filawaay kii asagoo kitaabka iyo sunnada yaqiinoo masjidka ku jirayne waxba ma haysto hal xaba ma haysto ilaan dowladdiisii waa dhacday waa la dumiyey kana dowladdiisii yaa joogta markaasoo bishii mushaarka uu soo qaataa lala yaabaa masar yaa laga bilaabay waa ogsoontihiin inta wax akhrisa ama markaasaa nimankii sidaa ay u soo bareen oy ka bedeleen matoorka islaamka ee matoor kirishtaan soo saareen iyo wixii lamid aho gaalnimo uun isugu tegaya ayay waxay yidhaahdeen markii muslimiinta ay qaqaliyoon rag badan oo halgamayo gobonimo doona na- dhahay ay yimaadeen waxay yidhahdeen xornimaad idin siixina xornimaad idin siixina markay yidhaahdeene waxay yidhaahdeen waxaan idinkala tegayna wiilashiin gabdho iyo wiilalba waa nooga tageen ileen waa niman soomaali muuqaalka iyo magacay ka yihiin maahine waa uurka gaallo ileen kuwii ayagu duulaanka caskariga nagu qabsadayba kuwaanaaba uga firfircoon oo shaqooyin kuwaasu ka sheexanoo gaalka qabta gaalka cad waaye la dhihi jiray kuwaanoo gaalo madmadooba oo maankii gaalada boqolkiiba boqol haddaba fulinaya ninka soomaaliga ahee war ninkan waa gaal hadaati ama ninkan soomaaliga ah gaal ha lagu leeh wadaada badanaaba foodaka goliha uga hor- ugu horeysaba nimankaasaa marka dowladnimadii ay u dhiibeen waa nimanka amminkan ka talihaya konton iyo dhowrka dowladood oo meesha muslim degan yaha dowlada ka ah wixii gadaashooda iskooladii jaamicaadkii dhigtana way ku xirmeen hadda marka waxay taagantaha amminkan sidii waay hadda ayandhowd markii la doodayay oo aad ogtihiin dowladdan kufriga oo ridada ah oo xamar joogta ayay labadii ninow oo iyagu ishaystay waxay dhahaan dowladeenna oo mid walba leh waa labadii ayandhowd ku doodayay maaragtay eh, muxaadaraan qabaa iyo muxaadaraad aad qabato ma- maraba naguma xereeye waa inaan ka mudaharaadno iyo nimanka dhaayaan sheega dadka kolley waa fahmayaan idan marka dowladdiiya saa loo gaara dowladduna waa dowladde waa ilmo gaala waaye nimankii marka iskoolay noo fureen dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare jaamicaddii bakarios magister doctora nin allaala ninkii xaggaa taga dicaayaddu waa u taagan tahay waxaa la leeyahay aqoon-yahan waaye taas horta waa la ammaanaa waa aqoon-yahan muthaqaf waaye aa. markaasuu allah haddaba maaragtay wixii uu noo sheegayaa natiijadii waxay noqotay gaal haddaad raacdaan waa kana sida ilaahay subxaanahu wa tacaala faatixada suuratu alfaatixa oo umu lqur'aan uu noogu sheegay qur-aanka intiisa kale uu ku faahfaahiyey ihdina siraada almustaqiima siraada aladiina ancamta calayhim waa cilmu rusul oo cilmiga allah in la bartay ku camal faleen kuwaas siraadkooda aan rabno haddaan kitaabka iyo sunnada qaadano ilahay rasuulka ade- adeecnaana macooda noqonaynaa waman yutic allaha warasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim fi suurati eh, nisaa kuwii kalena alla wuxuu yidhi cilmu shayaatiin cilmu shayaatiina ilaahay inuuna marinkiisa idin marin ilaahay ka barya hayri lmaqduubi calayhim wala daaliin isla markaas kuwa muthaqafiinta waaye wax allaala waxaan ayagu xagga waxbarasho aadin gurigooda loogu keena b b c iyo v midii haddaba aad iyo kulli kuwa baranjyada ka jooga iyo wuxuu shayddaana lagu furaa markaasaa waxaa looga bilaabaa shubuhaad iyo shahawaada layskula shubay marka waxa alla subxaanah wa tacaala haddaad shayaadiinta daba kacdaan ilahay muxuu iri waina shayaatiina layuuxuuna ilaa awliyaa'ihim liyujaadiluukum wain atactumuhum haddaad daba gashaan inakum la mushrikuuna soomaa maanta wax dhegeyna ku dhacay sidoo kale yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin waa maanta waxa dhegaheenna ku dhacay yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu aladiina kafaruu yaruduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin waa maanta dhegaheenna wax ku dhacay intii marka wax uun ku dambeeyaanow oo qabriga iyo wixii ka dambeeya rejo uun kalahow ka jooga allah sheegay wixii ilaahay shalay yidhiyaa maanta muuqda waxa aan ku daraa madaarista ama jaamacaadkaasu waxay dadka baraan kow shubuhaad ashubuhaad waxay kadibna dadka haddaba hor dhigaan ashahawaad waa labada shayddaanku oo uga shaqaysto dadko ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu aaddii haddayaan soo marayna wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayatina yuuqinuun biasabri waalyaqiini tunaalu alimaamatu fi ddiin yidhi culammadu ibnuqayim raxmatullahi caleyh marka uu xaafid ibnuqayim raxmatullahi caleyh sharaxay jihaadka saddex iyo toban nooc uu qaybsamaa jihaadu nafsi afaruu ka dhigay jihaadu shaydaana labow ka dhiga labadan waay ashubuhaatu washahawaad maadaama uu dadka ku habaabiyo shubuhaadkana kitaabka iyo sunnadaad barahee markaasaad meeshii uu mugdi kala muuqdaba tooshkaad ku ifiyee markaasu wuxuu noqonayaa inuu cararayo sidoo kale shahawaadka ilan shubahaadka faman itaqa shubuhaati faqad istabra'a lidiini wacirdi waa tayl xadiidka saxiixay shahawaadkuna xufat inaaru bishahawaati shahawaadkii muxaramadahay waa marka waxaan kusoo gebagabaya insha allahu tacaala masaladaas mar horey culummadu inay ka digaanay ahayd hadda ayna joogtahay aan afka labadiisa yeerno wixii dadka qaar ay u malayhaayeen nimaa waxaa laga sheega waxaan u malayhaayay neef ah haddaba igu noqday shuban wixii marka dadku xoolay jeri maageen waa kaaha dee balaayadaasaa ka timid waxaan kusoo gebagabaya xadiidkii kacbunu maalik radia allahu canhu wariyo tirmidi uu ku wariyey fii sunane waana saxiix waxau ihi maadi'baani ayuu uri nabigu sala allahu aleyh wasalam labayey oo jaa'icaani gaajoon oo ursila fii khanamin idii lagu sii daayey biafsada laha khanamta mid fasaadin badan oo hallayn badan ma aha min xirsi lmar'i qofka dadaalkiisa kama halay oga cala asharafi waalmaali aqoonyaha sharafkii waay moogtaha la qabaa layidhaha musayafa iyo walmaali uu ku dadaalayo lidiinihi aw fasaadiyo dadka diintooda sidaa u gelaya waxa u sababa labadaas siduu nabigu noo sheega sala allahu aleyh wasalam asbaab kalena oo iska jirtaa laakiin labadaas hadda nabigu qeexay sala allahu aley wasalam waana xadiis saxiix marka intaas waa inaan ku baraarugno ha la baro cilmiga nabi moxamed calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanul calayhim waxay aqoon u yaqaaniin ilmaha la baro ummadduna ha barato yahuudiya nasaarana ha laga hero waxa damacena waa inan ka goynaa maadi iyo macnawi midna ugama baahnin wax dhammaystiranaan haysanaa maadiga waxaa laga wadaa yaclamuuna daahira min alxayaati addunya hum can alaakhirati mghaafiluun maadiga markaad barayso haddaba inay kuseejiso aakhiro cilmiga macnawiga waa cilmiga aakhiro waa cilmu lkitaabi wasunna marka waxaan ku bara karnaa maxay tahay waa inaan iyan la jihaadnoon la halganno maxaabiis ka soo qabsanno sida loo sameeyo ee nukliyerka sida loo sameeyo dayaaradaha sida loo sameeyo waxaasoo dhan muggaan xabsi dhigno ee hal soo islaamay iyo hal la kor taagan yahay aan ka dhigno aan ka baraynaa cilmigaas weershaha cilmul acwara la yidhaho aakhira aan shaqa ku lahayn mugaasaan ka baraynaa haddana annagaaba naqaanaba waa haddaba maaragtay yaa cilmiga rasmiga annagaa naqaana kaasne haddaadan adugu ka baranon aydil mu'miniina dad haddaba muslima ayna ku barin gaalnimo waxaan ahayn ka heli maysid kuwa haddaba maaragtay markaa maadimaadiga dhahayane waa loo haayaa maadiga nabi moxamed aleyhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanu calayhim say u barteen aan u barahaynaa gaaladana ilaahay aa u dhaarsan oo yidhi maaragta walaa taxsabana aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun ilaahayna ka fakayna anunku intaanu waadna aan diyaarino ilahay intaas uuna fareeya waaciduu lahum astadactum min quwa wamin ribaadi alkhayri turhibuuna bihi caduw allah intaasaan ku sinaa insha allahu tacaala wallahu subxaanah wa tacala aclam هداني إلهي بعيد العمى لديني hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa ayaan maraynaa fayrus ayaa ku fidaya dalkaasi shiinaha dowladda shiinaha ee shuuciida ah waxa ay sheegtay in dad badan fayruskan ay u la'deen haddaba nin ka mid a ardayda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi shiinaha ayaa ka hadlaya fayruskan wallaahi xaaladda waddanka guud ahaan way wada saamaysay gaar ahaan magaalada wuhaan gobolkan hubey magaalo magaalo madaxiisa wuhaan magaaladuna waa magaalada dee dad aad u fara badanna ay degan yihiin ilaa koo iyo toban milyan lagu qiyaaso populationkeeda Een, xanuunkaanna een, waa xanuun lagu kala qaado een, hawada sare oo maaragtay xanuunkaana sidii la ogsoon yahay een, bishaan sanadkii hore dabayaaqadiisii buu bilowday een, bishii een, december soddon iyo kowdeedii labaatan iyo sideedeedii inta u dhexaysay baa la sheegay inuu xanuunkan soo ifbaxay ma garata dadku waa la xanimay socodkeediina waa la joojiyey Een, dhammaan shalay galabtii goortii ahayd shantii galabnimo ilaa xalay sagaalkii galabnimo een, ciidamada cirka ee china waxay ku buufinayeen daawo hawada sare ee magaalada dhammaan iyo nawaaxigeeda Een, dhulkana waxaa ku buufinayay baabuurtii dadkana waxaa lagu amray inaysan guryaha kasoo bixin dhammaan daaqadaha iyo albaabada xirtaan Een, muddo hadda afar labaatan saac kusii kasii badanayso ilaa iyo soddon iyo lix saac kusii dhow dadku socodkoodu waa yaraaday banaankana cidna uma soo bixi karto qofkii banaanka usoo baxana een, een, waxaa lagu amray inuu soo xirto af, afka inuu daboosho xanuunkana waxaa laga helay een, wuxuu leeyahay septomis iyo calaamado calaamadahaas oo qofku marka uu isku arko een, lagu amray dadka lagu bi- lagu amray in maaragtay een, isbitaalka yimaadaan xataa dadka guryaha ayaa loogu dhacayay oo ciidanka guryaha ay ku jebinayeen si ay usoo baaraan in qof qaba uu guryaha isku qarinayo oo kale inta badan ba soomaalida aad bay ugu badan tahay gobolkan hubey gaar ahaan magaalada wuhan inkastoo dee waagii hore aad u badneed laakiin haddeertaan een, soomaalidu way kusii mataqaanaa sidii waagii hore ma aha saasay tahay ardada kale ajaanibta ah ee meesha joogta bay soomaalidu wax la qabtaa haddeertaan oo dadkii ardadii intii gudaha jaamacadda deganeed jaamacadda gudaha lagu xanibay wixii bannaanka jooga oo kale oo bannaanka degana guryahooda kama soo baxin soomaalida deganna haddeertaan xanuunka uun waxay la qabaan uun ajaanibka kale iyo jayniiska uun dadku dhammaan magaalada waa la soo geli karaa laakiin lagama bixi karo waa la godoomiyey هداني إلهي بعيد العمى لديني idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaad weli la socotaan barnaamijka dhuuxana waa aynu ku guda jirnaa iminka saakow nadwo diini ah ayaa lagu qabtay magaalada saakow ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka nadwadan waxaa ka soo qayb galay oo dhegaysanaya dad aad u badan oo ku dhaqan gudaha saakow kuwaasi oo xaadir ku ahaa masjidka ay ka dhacday nadwada nadwo celimaadka waxaa kalimaad ka soo jeediyey qaar ka mid a culimmada diinta islaamka sheekh abu muslim ayaana ka mid ahaa culimmadaasi nadwada mushaarakeeyey waxaana uu sheikhu soo jeediyey mowduuc ku saabsan fadliga jihaadka iyo mujaahidiinta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فضلك جهادك أوليهي يقفك مجاهدك أه فضلك أوليهي الله سبحانه وتعالى قرآن كيسا وغهد لي أحاديث النبي جيننا نبي جينا صلى الله عليه وسلم وغهد لي قرآن إلهي مركو كهل لا يوحي في سورة النساء وحوير لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ثم جديد ذاتك مجهادك كجرا أو جهاد يا إلهي سبحانه وتعالى وعكفض إلي كو جهادك كفدية درجة آيات كلا في سورة النساء الله وحوير فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فضلك آياتها وحيسكو فوقستي أجر حسنات وين إن لقاه ليه جهادك في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى وحيري الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون قالوا في رسالة كو إيمانك لغا هلاي أو إلهي درتي أهجرو ذي وفي سبيل الله كجهادي لتكون كلمة الله هي العليا أدقالمي هنتي سبحيي نفتي سبحيي عجيب كواس إلهي أكتيس أجر أحسنات وين درجة وين بإلهي أكتيس كليهن وأنا كل ليباني بولا إلهي سبحانه وتعالى wuu sii dhammaystira allah wuxuu yidhi yubashiruhum rabbuhum biraxmatin minhu waridwaanin wajannaatin lahum lahum fiiha naciimun muqiim allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay rabbigood wuxuu u bishaaraynayaa naxariis raxma ay helayaan waa bisababi ljihaad ridwaan raalli ahaansho ilaah baa raalli ka noqonaya janno nicmadeedu joogto ay tahay baa ilaahay subxaana wa tacaala siinaya ma maalmaa lagu jiraya maya khaalidiina fiiha abada ina allaha cindahu ajrun cadiim weligeed way u ku jirayaan dadka mujaahidiinta ah jannada في سورة التوبة آيات كلا الله وحيري إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مؤمنين تو الله سبحانه وتعالى نفتو ذي بي كقتين إلهي سيدنا محوسيي جنة أيو إلهي سبحانه وتعالى يقبد لي سببتها محي يقاتلون في سبيل الله فيق فيقتلون ويقتلون ألو في السنة جهاد جدك إله بي كنت قال لما يعني dagaalka marka iyaga ma lagu bilaabay mise iyaga bilaabay fayaqtuluuna dagaalka iyaga bilaabay waa ka hadda mujaahidiinta furaha dagaalka meelay joogaanba caalamka oo dhan mujaahidiinta gacanta ku hayaan goortay rabaanay gaalada way u diyaargaroobayaan gaaladu dhufaysa ku jiraan afar labaatan sac usbuuc bil sanad shan sano afar sano kuwaa magaalooyinkay soo galeen xaarada iyo ya reerahoodii ahalkoodii waxba aan ka warqabay qaar baa waashay dhufaysa ku jira afar labaatan sac saasuu isu bedelaya mujaahidkuna waa nasanayaa ribaad buu ku jiraa xiraasuu ku jiraa bacda daalika goortuu raba uu soo diyaargaroobayaa bartiisa ugu tegaya waa la dagaalamaya hadday soo dhaqaaqaanna kamaain kamaa'inkii baa hor yaalla soo ma jeedid fayaqtuluuna way mujaahidiinta iyagaa dilaya wayuqtaluuna markaasaa iyagana la dilaya soo ma jeedid في سورة محمد الله سبحانه وتعالى وحيري يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم دينك إله دين الله إليه أهوبك اللقاض أولا الجهاد أولا تقالمه ها مؤمنين تي دينك إله دين أهيليان شرع دي إله سبحانه وتعالى الله إليه ها محال عاي لما شيبا ينصركم إله وإذن إلينيا عدو إله إذن قول سينيا واتكلم هليسين ويثبت أقدامكم إله وإذن سقيا عدوغي إله جبيني الرعب با إله كرديا نصرت بالضعب مسيرة شهر واتي النبي يري في سورة الحجرات الله سبحانه وتعالى يري إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون تذكر رن عمل كود رن كيهي نيذو أي رن تهي يا صدق في القول والعمل والنية إني مجاهدين يهين, يهين بي آيات التلماميسة في سورة الصف إلهي سبحانه وتعالى آيات الدورة أي فضي دن أكسو أوروريبا إلهي سبحانه وتعالى وفضي وين وأن أبا هنهي وعبدا أنا فهمنا ألا أنا فهم سي أمين هاي ألا أنا فهم سي وجزاكم الله خيرا بحسن سماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لديني guud ahaana barnaamijka dhuuxa dhegaystayaal caawa waanaga intaa waxaa igala qayb galay ciidaruus sabriya dhammaantiinaba fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هداني